إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo lagu jibiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ehelada wiil iyo abtigiisa oo ay ciidamada dowladda federaalka ku dileen gobolka shabeellada dhexe ayaa dhigay dibadbaxa ay cadaalad ku dalbanayaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku howlan inuu dowladda federaalka kala hadlo sidii looga laaban lahaa waaran loo jaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay hiiraan state taliyaha guud ee ciidanka uganda ayaa dil ugu hanjabay mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee dalkaas kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta lix iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka hareeri tuur ee walaayada islaamiga ah ee gadow walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa dowro u soo xirtay hodayaasha dhaqanka beesha coolyahan ee degta deegaano badan oo ka mida walaayadaas isbitaalka kunya barrow ayaa soo kordhiyey adeeg cusub oo haweenka caafimaadkooda dhalmada quseeya maraykanka ayaa sheegay inuu cunaqabatayn ku soo rogay hogaamiyaha ciidamada r s f ee ka dagaalama waddanka suudaan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaal lagu jabiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dagaalkan oo dhacay shalay gelinkii dambe ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaan lagu magacaabo habardeero oo ku taalla afaafka hore ee magaalada beledweyne waxaana dagaalkaas askarta dowladda federaalka looga dilay ugu yaraan laba askari ciidamadan oo halkaa dhaqdhaqaaqya ka waday ayaa waxaa dagaal kala hortegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntiina askartii dowladda federaalka ayaa ku jabay dagaalka ehelada wiil iyo abtigiisa oo ay ciidamada dowladda federaalka ku dileen gobolka shabeellada dhexe ayaa dhigay dibadbax ay cadaalad ku dalbanayaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali mudaaharaadkan oo ay kasoo qayb galeen boqolaal dad ah kuwaasoo u badan ehelada wiil dhalinyaro iyo abtigiisa oo ay si arxandaro ah u dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka muddo haatan laga joogo waxay ciidamada dowladda federaalka ku dileen wiilka iyo abtigiisa deegaan lagu magacaabo cadayga hodhaca gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah labada ruux ooy dileen askarta dowladda federaalk oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warramay inay cadaalad u raadinayaan wiilashooda oo ay si bareera ciidamo ka tirsan dowladda federaalka rasaas ooda kaa qaadeen
sidaan halkan isugu nimid waxaynu cabasho ka nahay in raggaasi la dilay oo gurigooda lagu dilay nin martaa wiil iyo abtigii aroos u yimid marti ah muddo nusu saaca soo joogo lagu dilay gurigii abtigiis dhexdiisa ayna dileen ciidamadii dowladda oo raggaasi dilay qirtayna noola soo qabto ayaynu u baahan nahay tuulada cadimoblenotsubaxdii sabdiga la soo qaana bisha habeenkii jimcaha baxay sabdiga soo galee bish saddex afartii halkan la keen nimankan ilaa hadda tallaagad bay ku jiraan sababta loo dili baanu doonaynaa xaqaasaannu daba taagannahay intaan meesha taagan waa dadkaas ehelkoodii waa adeeradood waa awowaashood waa walaalahood agoon bay ka tageen waalid bay ka tageen arintaasaannu doonaynaa annaka askar baa dishi askar aan qabiil haddii wax u disha dowladda iidaa noo sheegaysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada meel kastoo ay dalka ka joogaan waxaa laga soo wariyay dhacdooyin uur ku taalo oo ay ku kacayaan askarta dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka ma muuqato inay wax ka qabtaan ciidamadooda oo si tarabtarab ah u leynaya dadka rayidka aysanna ka badbaadaynin gumacooda ragga dumarka carruurta iyo waayeelada wixii ka hor yimaadana iyagoo keeblayuurar ah ay fooda darayaan dadka shacabka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku howlan inuu dowladda federaalka kala hadlo sidii looga laaban lahaa waaran loo jaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay hiiraan state faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar cabdulaahi maxamed cali sambaluushe oo ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay inuu maamulka sarreeya uu kala hadli doono sidii looga laaban lahaa waaran loo jaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay hiiraan state si loo soo xidho sambaluushe ayaa tilmaamay in raggan waaranka loo jaray uu kulan la qaatay ayna hadda dib ugu soo laabteen waddanka khilaafkii hore ee la xidhiiray inay la safteen etoobiyan uu meesha ka baxay
sidaan la socotaan baa dowladda federaalka ah maxkamadaheeda iyo hay-adaheeda sharcigana waxay waaran u jireen bacdamaa waxoogaa khaladaada uu dhacay oo dhinaca dowladaha deriska ay xargaan u gudbeen waarankaasna waxaan jeclahay aniga xamartiigi doonay xildhibaanka susbeshon in la gesho wadahadalkii nabadu ku dhammaaday nimankaana aanan maanta wixii ka dambeeya si siyaasiya ama si sharciya aanan eedaysanaan loogu haynin xayndaabkii sharciga ku soo noqdeen xayndaabkii dowladnimadii ku soo noqdeen dib ayay deegaankooda ugu soo noqdeen waxayna danaynayaan in arrimaha taagan si walaalnimo ah oo deggan oo nabad ah lagu dhammeeyo ayaguna qayb ka qaadan doonaan haddii ilaah yidhaahdo dib u heshiisiinta madaxda ay dowladda federaalka waaranka u jartay ayaa horey loogu eedeeyey khiyaano qaran iyo inay la safteen etoobiya laakiin hadda maadaama dowladda federaalk ee etoobiya u tanaasushay oo ay u oggolaatay inay qaataan qaybo ka mid ah badda soomaaliya warar soo baxay ayaa sheegaya in sanbaluulusho oo la kulmay dhowaan madax etoobiyaan ah kuwaasoo ka dalbaday in faraha lagala baxo siyaasiyiinta taabacsan etoobiya taliyaha guud ee ciidanka uganda ayaa dil ugu hanjabay mid ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ee waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badeer muhaasi oo ah taliyaha guud ee ciidamada dowladda uganda ayaa waxay warar ku sheegayaan inuu dil ugu hanjabay hogaamiyaha mucaaradka ninka lagu magacaabo boobi weyne qoraal uu ku soo daabacay barta uu taliyaha ciidamada uganda ku leeya ee kis ayuuna midaasi ku shaaciyey taliyaha ugu sareeya ciidamada uganda oo ah wiilka u dhalay baadariga madaxweynaha ka waddankaasi ee lagu magacaabo yuweer musefeni ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in hogaamiyaha mucaaradka uu doonayeen madax uu ka jaro balse uu ku ixtiraamaya aabihiisa haddii muuseye uusan halkan joogi lahayn maanta ayaan madaxa ka jari lahaa ayuu ku yidhi qoraalkiisuu ku soo daabacay bartekis oo horey loo odhan jiray twitter iyadoona midaasi ay hadalhayn ballaaran ka dhex dhalisay dhammaan siyaasiyiinta iyo mucaaradka waddankaasi hogaamiyaha mucaaradka ee uu ninkan ugu goodiyo madaxa ka jarayo ayaa wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu caansan ee waddankaasi taliyaha ugu sareeyey ciidamada uganda ayaa wuxuu inta badan ku caanbaxay inuu hadalla goodisa ku daabaco barihiisa kala duwanee internetka islamarkaana uu isku muujiyey inuu yahay nin awood badan sannadkii labada kun labaiyo labaatankii ayaa wuxuu sidan oo kale barta uu kuliyaakisuu ku soo daabacay hadal hanjabaad ah kaasoo uu dowladda kenya ugu goodiyo inuu ku qaadi doono duulaan milatari arrintaasi iyo hadalka goodiska ayaana waxay markii dambe dhalisay carruur aad u daran taasoo ugu dambayntii ku khasabtay inuu raaligelin ka bixiyo hanjabaadiisii ku aadaneed dowladda kenya kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta lix iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka hareeri tuur ee walayada islaamiga ah ee gadow warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka lixiyo labaatanaad kaasoo lagu soo bandhigayo sida sanadkan sekada loo qaybiyey deegaanka hareeri tuur ee walaayada islaamiga ah ee gadow qaybaha hore ee filimka ayaa lagu arkayaa xoolo aad u fara badan oo isugu jira geel iyo ari kuwaasoo maktabka sakawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qaybinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta sidoo kale inta aad ku guda jirtid daawashada filimka waxaad ku arkaysaa qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada oo ka waramaya dareenkooda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin xoolaha la siiyey dhanka kalena u ducaynaya mujaahidiinta maxamed xasan waxaa la siiyey geel shan neef ah mujaahidiintaa la siisay allah barakeeye adduunkana allah u sugeeya aakhrana allah u sugeeya aad baan u faraxsanaa maasha allah maasha allah ilaahba mahad iskale allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadle laysiin waa soddon iyo shan neef muslimiinta waxaan ugu ducaynayaa gacantooda kor allah ka dhigo gaaladana zima allah ku rido bismillaahirrahmaanirrahiim anigoo ah ibraan dhaqana ragga muslimiinta oo u siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah way mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ugu mahadanayaa arigaas allah ii barakeeya ayagana baadi iyo mahad allah uu siiyo asalaamu calaykum اسمعنا بلو آمن أهلي سياري صدر إن شاء الله أنا ليسي إن شاء الله الإسلام كم عود دعينا إنزي لهي ما أنتوا كفر حسنا أرجع ليسي يعني
muuqaaladan ayaa ah kuwo taxana ah kuwaasoo lagu soo bandhigayo sida sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix sekada looga qaybiyey walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal dad ah oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin
أخ الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت
walaayadda islaamiga ah jubbada dhexe ayaa dooro u soo xirtay odayaasha dhaqanka ah beesha coolyahan ee degta deegaano badan oo ka tirsan walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
dowro socotay muddo toddobaada islamarkaana goobta lagu qabtay laga dheehan karo boorar aad loo soo xardhay ayaa waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u soo xirtay beesha cawlyahan ee dega deegaano badan oo ka mid ah wilaayadaasi dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ahaa ee sacad ibnu cubaada radiallahu canhu dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a culimmada diinta islaamka nabadoonno ugaaska guud ee beesha iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mid ka mid ah nabadoonnada ayaa tilmaamay dadka loo qabtay dowrada tiradooda iyo duruusta ay qaateen dowradani waxaa loo qabtay beesha cawlyahan beesha cawlyahan waxay ka kooban tahay dowrada gashay ugaaska nabadoonnada waxgaradka iyo aqaliinta dadkaas ayaa dowrada loo qabtay waxayna ka kala imaadeen magaalo kala duwan waxaa ka mid a bu'aale salagle waraabo guba hargaanti weelmareer waraha dhoobley dowradaas ayaan meeshan ku qaadannay waxaan kow ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala uma xarakada u mahad celinaynaa uma walaayada gobolka ee makaatibtiisaan u mahad celinaynaa uu hogaaminaya sheekh cali daraweys waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ogaaska guud ee beesha cawlyahan dowro ballaaran shareecada islaamka lagu koryeelahayo laguna baranayo beesha cawlyahanna loo qabta waxaan qaadannay cashir kala duwan u horreeyo towxiidka iyo qur'aanka waxay kor u qaaday kitaabka waxayna qaadatay duruus kala duwan oo lixdan xiisadood ah nin walbana goosdambeesku kitaabkana midigtaan ku haynaa biidni illahi alkariim waxaanu kula dayraynaa saliibi iyo wixii soo raacay wax u soo dhowaan karaan uusan jirin biidni illahi alkariim allahu akbar
sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey xiritaanka dowrada
dowrada sidaad ogtihiin waa waxaa loogu magacdaray sacad binu mucaad waxaana shicaar looga dhigay ayanqusu diinu wa ana xayun saxaabiga jaliilka ayaa magac looga dhigay saxaabi kaleoo jaliil ahaa hadalkiisana waxaa looga dhigay shicaar ayaa looga dhigay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sida shicaarkeedu uu yahay inuu ilaahay ina waafajiyo diinku inuusan nusqaamin innagoo nool ree colyahan oo nool oo baho iyo boqor leh oo dhalinyaro leh oo xoolo leh oo hanti leh ilaahay diinkiisa inuu nusqaamo raalli miyaan ku noqonaynaa diinka ilaahay wuxuu inooga baahdo oo difaaca ama maala inaan ku bixinno nafteenna iyo maalkeennaba soo diyaar uma nihin
si kastaba ha ahaatee gobollada ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxaa si dardar leh uga socday doorooyinka noocan oo kale sidoo kalena ay barbar socdaan kulamo looga hadlayo sidii dacwada islaamka loo horumarin lahaa loona kobcin lahaa garaadka ummadda islamarkaana loo gaarsiin lahaa bulshada muslimka ah dhowaan ayay ahayd mar ducaadda wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay degmada buuqa qable ku soo gebagabeeyeen kulan wadatashi ka oo lagu lafagurayay horumarinta dacwada islaamka isbitaalka kunyabarow ayaa soo kordhiyay adeeg cusub oo haweenka caafimaadkooda dhalmada quseeya cabdifitaax faarax diiriye ayaa ka waramaya doctoraysa suleyqa abuukar oo ah dhakhtaradda haweenka isbitaalka guud ee kunyabarow ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan uga warantay adeeg ay soo kordhiyeen oo ay sheegtay inuu muhiim u yahay haweenka xilliga dhaqanka iyo dhalmada ku jira ee aafooyinka ah waxay sheegtay inay soo kordhiyeen qalab elektriga oo lagu gubo makaanka afkiisa kaasoo beddelka a dabse indhala-aana wakhtiyada qaar loogu gubo haweenka ka cabanaya xanuunada carqaladeeya ama ka hortaga in caloosha ilmo ku beermaan waxay si gaara uga warantay waxyaabaha la gubayo waxyaabaha la gubana waa sheegnay waxaa dhahne yacni nudayaashii ama unugyadii ku hareereysnaa afka makaanka oo gudaha ku jira weliba afka makaanka qaybuu kala leeyahay indoserfig iyo ectoserfiga lahaa indoserfiga waxaa ku hareereysan waxaa la dhaho squamos epithelium squamos epitheliumkaas ah wuxuu sameynaya yani extending yani banaanku usoo baxaa oo wuxuu noqonaa columnar epitheliumka columnar epitheliumka marka lagama rabo banaanka xaaladaas khayru caadiga ahaa marka waxay u baahan tahay ama thermal ama in kuleel lagu dilo ama freezing in lagu sameeyo oo qabow lagu dilo marka sida badankiina waxaa la isticmaalaa electriga oo thermalka kuleelka lagu dilaa marka unugyadaas khayru caadiga aana loo baahnayn in la dilo ee tahay marka gabdhahana symptoms calaamada isku arkaan calaamada oo weliba ayaga khaas u ah oo ay sheegsheegtaan marka xarumaha caafimaad ay imaadaan inkastoo dabku uu yahay daawada ugu dambaysa haddana waxay xustay in qalabkan elektriga ah lagula dagaalamo unugyo ka soo baxa ilmagaleenka afkiisa waxay tilmaamtay xanuunkan uu badi ku yimaado haweenka ku dhow da'da ilmagoyska ah walow dadka qaar markii ay ka daahaan in ay ilmo galaan caloosha ay u qaadan karaan inuu jiro xanuunkaasi waxay kaloo ay dhakhtaraddu sheegtay inay soo kordhiyeen dawo muhiim u ah dhiigga dhiciska ah maraykanka ayaa lubnaan u weecinaya kaalmadii milatari ee uu siin jiray masar faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali dokumentarigan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa daaha ka qaaday in maamulka maraykanka ay qorsheeyeen in lubnaan loo weeciyo shan iyo sagaashan milyan oo dollar oo masar xaggeeda hore loogu diri jiray taas oo ay ugu yeereen kaalmo militari dokumentariga waxa uu kale uu tilmaamay in la sameynayo lacago kale oo lagu qarash garaynayo ciidamada lubnaan taas oo kor loogu qaadayo ammaanka xukuumadda iyo la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan argixisada arrintan ayaa la ogol leeyahay buuxinta shuruudaha amniga ee ka dhashay isbeddelkii awoodeed ee ka jiray dalka suuriya sida ay sheegtay wakaaladda wararka royters dokumentarigan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in maraykanka uu weli yahay saaxiibka dhabta ah ee lubnaan isagoona xusay in taageerada maraykanka ee ciidamada lubnaan ay si toosa u caawin doonto ciidamada lubnaan ay ka shaqeeyaan danaha xukuumadda washington ee gobolka sidoo kalena waxaa ugu weyn ee arrinta maraykanka lubnaan ugu jeestay waa arrinta dagaalka ee khaza oo dabadheeraatay si yahuudda halkaasi loogu marayo kaalmooyinka ay u baahan tahay maraykanka ayaa doonaya inuu samaysto isbahaysi cusub oo uu ku carqaladeeyo haddii uu dalka suuriya ka dhasho maamul ballaaran oo aan danihiisa ka shaqaynin warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay cunuqabateyn kusoo ritay hogaamiyaha kooxda r s f ee ka dagaalama waddanka suudaan waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa sheegtay inuu maraykanku soo saaray cunuqabateyn cusub oo la xiriirta mas-uuliyiinta kooxda r s f ee ka dagaalamo dalka suudaan taasoo lagu bartilmaameysaday taliyaha ciidanka loogu yeero adacmu sareec maxamed xamdaan dooglo sidaa lagu sheegay warar ay baahisay wakaaladda wararka ee royters maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogay madaxda kooxdan isagoo u aanaynaya xasuuqa shacabka suudaan ay u geysanayaan halka dhanka kale oo maraykanku hubka wax gumaada la garab taagan yahay yuhuudda xasuuqa isirsifaynta ah ka wada marinka khaza warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga nagainta